bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wbarakaatu dhegaystayaal hamiin faylaha ka dhowaada warkaan hamiinima idaacadda raadiyo baydhaba qodobada hamiinimada warkaan iskaga dhigi doonta mid baa ku mid ahaa wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya oo la kulmay dhallinyarada ka nool magaalada waajeda gudoomiyaha degmada baydhabo oo magacaawiyey guddi qabanqaabada toddobaadka xorriyadda rooblo oo shir in isku weeri madaxda maamul goboleedyada dalka wasaaradda arrimaha gudaha oo ha gebagabeeyday shirka qariiradaynta ee khilaafyada degmooyinka gobolka banaadir cabdixaashi oo sharci dare ka tilmaamay ansixinta hay-adahan marna aqalka sare taliska booliska jowhar oo amaraha ku saaraya amniga wafdo ku socda hay-adda caafimaadka adduunka oo deeriyay galmudug akhbaaraadka bannaanka miinmudumay baa ku mid ahaa abiy axmed oo sheegay in ciidamada eritari iyo suudaan lagu saara doono etoobiya waa xamiinamaha talaade u arbaaniya hooydaasi taarikhdan ee kabaaganta labaati iyo lamada bilo lixaad ee labada kun labaatiyo kowda taasna ma baahna qodobada warkaan ahaan inka door korona hatan inas diyaariyayooga oo faahfaahsana xamiin fere dhegeystayaal dhallinyarada ka nool degmada waajede yamayba wasiirka cadaaladda iyo garsoorka xukuumadda federaalk soomaaliya iyo la wadaagana baahiyaha inkaweyn iyo qaban oo yeeta in iyo helaan ammaan iyo xurnimo oyo walkabaradan sid iyo jiilka iyo lamidka iyo walana qiibsadan iyo ona muujiyan in iyo wala niyadjab ee qabna caqabadaha iyo kula kulmayaan al-shabaaba wasiirka cadaaladda soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur yamiba dhallinyarada uson sheegay in marnaba cabsigeliyeen culayska al-shabaab usocona kala dardaarmay inayo muhiimadiyo saaran walbarashada oo furan eh mustaqbalka koofwilbo dhallinyaro ee sidoo kale wasiirka cadaaladda iyo gudoomiyaha degmada waajid yamiba la kulamin odayaalka dhaqanka kulankaas oo si weyn lankahadal qaaday caqabadaha haysada shacabka degmada ka noola iyo sidii lanku furo lahaayay wadooyinka iyo hiringa ururka al-shabaab iyo sii hankanagada nolola iyo horumarka bulshada waajida wasiirka wasiirka cadaaladda yamayba maalmaha oo maalmoon ka sugnaayo degmada waajid yamayba kulamo goonigooniya usala lahaayay shacabka ka noola degmada waajid ee gobolka bokoola gudoomiyaha degmada baydhabo waana ah duqa magaalada baydhabo xasan maclin axmed beekaleh oo geekaha magacaabiyey guddiga qabanqaabyada toddobaadka xuriyadda sida faahfaahinta warkuninka sii fira wariyaheenna cabdirashiid cusmaaciil abuukara
xuska toddobaadka maalmaha xorriyadda soomaaliya ayaa si weyn looga dareemayaa guud ahaan dalka oo dhan guddiga qabanqaabada xuska toddobaadka maalmaha xorriyadda ee uu magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ku guda jira diyaarinta goobaha munaasabadaha ay ka dhacayaan ayaa howshoodaha tan ay maraysaa heer gebagaba ah suuqyada magaalooyinka waaweyn ee dalka oo ay ka mid tahay magaalada tan baydhabo ayaa laga dareemayaa saxmadda maalmaha xorriyadda iyo sidoo kale waddooyinka qaar ee dalka magaalooyinka qaar oo lagu arkayo sameecadaha iyo shaashadaha nah laga daawan doono xafladaha xuska toddobaadka maalmaha xorriyadda soomaaliya xarumaha muhiimka ah ayaa sidoo kale waddooyinka waaweyn lagu arkayaa calanka soomaaliya oo si farshaxamaysan loogu sawiray goobaha qaarna la dul suray magaalada tan habaydhabo ayaa ka mid ah goobaha sida weyn loogu diyaar garoobayo maalmaha xuska xorriyadda dalka gudoomiyaha degmada tan habaydhabo ahna maayirka magaalada tan habaydhabo xasan macalin axmed abiyo kole ayaa magacaabay maanta guddi ka shaqeeya bilicda magaalada tan habaydhabo iyo u diyaargarowga maalmaha xorriyadda guddigan uu magacaabay maayirka magaalada tan baydhabo mudane xasan macalin axmed abiyo kole ayaa magacyadooda waxay kala yihiin kow aadan cali aadan aadan carab gudoomiyaha guddiga labo isxaaq xasan maxamed duucaysane gudoomiye ku-xigeenka guddiga saddex cabdi jibriil aadan madaxa qabanqaabada guddigan afar maxamed cabdulaahi cali suldaan xubin shan fartuun cali yuusuf xubin saynab cumar cali xubin toddobo cabdiraxmaan ibraahim fari xubin sideed fardowsa maxamed cabdi xubin sagaal isxaaq maxamed ibraahim wadani xubin toddobaadka maalmaha xorriyadda soomaaliya ayaa ka bilowda lix iyo labaatankii juun sannadii kun sagaal boqol iyo lixdankii oo gobolladii waqooyi ay ka hoos baxeen xukunkii gumaystihii boqortooyada ingiriiska kadib markii halgan xornimo uu dirir boqortooyada ingiriiska ay kala kulantay shacabka deegaanadaasi oo hormuud u ahaa xisbigii siyaasadeed ee ugu horreeyey ee la aasaasay ee laga aasaasay dhulka soomaalida sannadii kun sagaal boqol soddon iyo shantii ee lagu magacaabayay s n l halka gobolada koonfurta soomaaliyana xorriyadooda ay ka qaateen kowdii julaay sannadii kun sagaal boqol iyo lixdankii gumaystihii talyaaniga dalka jabuuti oo ugu dambeeyey islamarkaana ahayd goobtii ugu dambeysay ee dhul soomaaliyeed xorriyad ay ka qaadato iyadoo maalinta toddobiyo labaatanka juun sannadii kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii xorriyadooda ay ka qaadatay gumaystihii faransiiska mahadsanid cabdirashiid ismaaciil abuukar ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed ee xuseen rooble ayaa in iskashirin iskaweeri madaxda maamul goboleedeeda dalka sida faahfaahinta warkuninka sii firaa waryaheena saciid maxamed nuura ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa casuumaad u ibaandiray madaxda dowlad goboleedyada dalka oo ka magacaaban golaha wadatashiga qaran shirarka sabtida kordhiya doon magaalada muqdisho ee caasimada dalka kaas oo laisku warayso howlihii ka qabsoomay arrimaha doorashooyinka tan iyo heshiiskii labaatiyo toddobadii meey iyo dardargelinta shaqooyinka hirsan kulankan ayaa lakooda in ha ku qayb galan dhammaan madaxda maamulada dalka waybana laku deera doone arrimo muhiime maalmoogii laha dhaafi iyo way bahabahayay in madaxda maamulada qaarasho iyo wadan dadaalo iyo ka fadayaan in halmagaala laha ka kooba doorashooyinka maamul goboleedyada dalka mahadsani saciid maxamed nuur wasaaradda arrimaha gudaha ayaa geeka gebagabeeytay sharkaha khariiradeynta khilaafyada degmooyinka gobolka banaadir sida faahfaahinta warkuninka sii firaa waryaheena xasan aadan khayra wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib ingiliisyowga dalkiya mayba geeka muqdisho ha ka hirtay shirleen ku hadal ay khariideynta khilaafyada degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir shirkuun oo socday muddo sadde maalmood ayaa maybalin ku hadal ayay xog uruuriyo ku saabsanayay khilaafyada ka jara degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir shirkayaa maybas wadajir ay hanqabanqaabiyeen wasaaradda arrimaha dibadda federaalka iyo dib ingiliisyowka iyo maamulka gobolka banaadir maybana ha ku qayb galeen mas-uuliyiin ku socotay maamulka gobolka qaar ku mid ee guddoomiyeyaalka degmooyinka gobolka banaadir ururada bulshada rayidka ururada haweenka iyo qaar ku mid ee dhallinyarada ku socotay degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir anaka gobol banaadir ahaan waxaa waaye dhibaatadan haysta ma yaro tan koowaad waxayba taa ugu horeyso gobolkan maamulkiisa weli waxaa waaye sida maamulada gobollada ma fadhiyo marka waxaan rabnaa wasaaradda inay kaalin mugla nagala qaadato ay nala fariiso siyaasad ahaan gobolka xuquuqdiisii matalaadiisii mansabka gobolkan uu ka mudnahay soomaali sida caasimadoo kale macnaha ay nagala shaqayso waa dareemi karnaa hadda dhibaatooyin badan oo hadda waxaa jiraan oo magaalada maadaama ayna xoogaa nabad noo naqatay inay soomaalida aad u imaanayaan agaasimaha guud ee wasaaradda gudaha iyo dib ingiriisyowka xukuumadda federaalk soomaaliya oo shirkaha gebagabeeyiya mayba kala dardaarmay dadkii ku qayb galeen inayoo dhagangiliyaan waxyaabihii la ka heliyey waxaan idin leeyahay sidaa u dadaasheen oo aad maaragtay maskaxdiinna u shiisheen wakhtigiinna qaaligaa usoo hurteen noo ixtiraamteen wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta aad hadalkeeda u maqasheen ayadoo kaashanayso maamulka gobolka banaadir uu u horeeyo agaasime yuusuf calisow oo kaalin lafdhabar ah ka qaatay shirkaani inuu qabsoomo sidaan wanaagsanoo quruxda badan u qabsoomo waxaan rajaynayaa insha allah in kulamadeenna ay sii noqdaan kuwo isi soo taro inqilaafkana insha allah oo aan qariiradaynay qariirad saxa ay ku soo baxdo oo ay noqonin wax feeg ah oo leeska oo aan iska sheeg sheegnay oo aan ka cabsanay waxa jiro haddii aan ka cabsanno khilaafka jiro khilaafka ma sax maayo
codkaasna baa dambeeyey faahfaahintii xasan aadan kheyr gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi iyo digniinha kusaare ku dhaqanka shuruuc iyo dhismaha hay-ada sharci dare oo iyo hangmarna aqalka sare hana soo ilaali sharci iyo hay-ada lan ansixin intii usijari xukuumadda xilgaarsiinta ansixinta ansixinta yamabawal kubedelka sharciga maareynta guud an- iyo sh- ansixinta guddiga madaxa bannaan ee musuq maasuqa golaha adeega garsoorka ansixinta sharciga hay-adaha diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha walkubedelka sharciga lakadhasow guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka war-saxaafadeed iyo golaha golahu hasaargoluha yamiba uusa ka sheegay inay si dhow iyo la socdaan islamarkaasna iyo diiwaangeliyeen dhammaan iskudayada oyo wareegtooy ee wareegtooyinka lahaka dhaqangeliya shuruucda waana laka sameeya hay-ada khilaafsan dastuurka kumeeldeerka hana sooyo hanmarna aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya golaha aqalka sare yamibowsa ku wargeliyay digniintu dhammaan hay-adaha dowladda federaalka dowladaha xubnaha ku ee dowladda federaalka iyo hay-adaha bulshada rayidka iyo hay-adaha caaf- aa- caalamiga eh ka- oo y- aada- hay-adaha caalamiga ah ee kaalmeeya soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa welihi usahanjarna hay-ad ahaan balse muddo xilieshay usa ka dhammaaday labaatan iyo toddobadii diseembar ee sanadkii labada kun iyo labaatanka taliyaha booliska magaalada jowhar ee caasimada maamulka hiirshabelle yamay hosaarena amar la xiriira dhaqa- dhanka amniga maadaama maalmo kooban iyo ku- ku hirsanta toddobaadka xorriyadda lamixdegle cali muuse axmed oo ku tirsan booliska magaalada jowhar yamibalse sheegaya in amniga guud ee magaalada useeya ku wanaagsan hata waana qorsheeyahan inayo sii hoojiyaan waana maybus hadalshay intaas usu ka sii daray inuusa ka amaraw dadka go- dadka leh goobaha ganacsiga magaalada jowhar inuusa qof walba goobtiisa horteel usa ka hira calanka soomaaliya inka dambeyn mayba usa sheegay in magaalada jowhar iyo ku mamnuucanta oo waalanka dhahwada korna baabuurta leh muraayadaha midow oo eelanka saw beensalka waalmayba usa ka amaray daraawalada baabuurta inayo ku fujiyaan ciddii markaas yaqaado waytana iyo tallaabo sharciga waafaqsan lagu qaadi doonaa wafdaha ku dareeray hay-adda caalamiga ee caa- ee hay-adda caafimaadka adduunka yamibawse deereyga ka magaalada dhuusmareeb ee caasimadda maamulka galmudug sida faahfaahinta warkuninka sii fira wariyaheena maxamed cabdiraxmaan ibraahim mas-uuliyiintan oo ka socotay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o oo uuna hogaaminayo doctor jamaal oo ah madaxa maleeriyada ee hay-addaas ayaa maanta gaaray magaalada dhuusmareeb iyagoo wasaaradda caafimaadka galmudug ka caawinaya dhaqaajinta mashaariicda caafimaad ee galmudug horey u dalbatay wafdigan oo ka kooban farsamoyaqaano iyo khubro caafimaad ayaa kormeeray xarunta caafimaadka xanaano ee dhuusmareeb gaar ahaan qeybaha hooyada iyo dhallaanka qeybta bukaanjiifka qeybta talaalka iyo qeybta ogsijiinada oo dhammaantood adeeg dhammaystiran siiya bulshada ku nool dhuusmareeb iyo deegaanada ku xeeraysan wasiirka caafimaadka galmudug oo weheliyaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka agaasimaha guud iyo agaasima guwaxyadada ayaa kulan kula yeeshay mas-uuliyiinta w h o xarunta wasaaradda caafimaadka halkaasi oo lagula wadaagay xogta caafimaad ee galmudug iyo baahayaha waaweyn ee wax ka qabashada u baahan mahadsanid maxamed cabdiraxmaan dhegeystayaal meel warkaas kuna dartama idaacadda raadiyo baydhabo ah ee magaalada baydhabo tan akhbaaraadka banaanka ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed yaa sheegay in ciidamada dalalka suudaan iyo eliteria ay ku shaqeeyi doonaan sidii linku saaran lahayd dalashaya kol hore yamiba yaa laku warqabay inay gudaha etoobiya ku suganyeen ciidamaha ka tirsan ku socda eliteria haanaso ayaa ku barb- eh, barbar dagaalamayay ciidamada dowladda etoobiya mayba hataa haba shaac bahday in ciidamo kale ee ku socda dalka suudaan yoonayo ku suganyeen gudaha wadanka etoobiya khilaafka suuhinta lamada dal suudaan iyo etoobiya yamibaa irkiska sharartay kureed markee sidoo kale dowladda suudaan iyo cosati in ciidamada nabad ilaalinta etoobiya etoobiyaanka ah oo ka sugan gudaha dalka laka lakabed- lagu bedela ciidamo kale guud ahaan dhegeystayaal mayba intaa ka gebagabeynay warkii hamiinima idaacadda raadiyo baydhaba anoo maxamed bare yaasiin dariirsiaya mayba hasaaray cabdirashiid ismaaciil abuukar dhanka farsamada mayba in fidhiyay hasan aadan khayr intii warkun warlamada unu kulamana mayba siin ku tobaana sidaas iyo nabadgelyo